kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka somali diasbara news com ama qorbajog com dhegeystayaal canab maxamed daahir oo ah haweenadii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee isku soo sharaxda xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya ayaa iyadoo ku sugan magaalada south colord minnesota ee dalka maraykanka ayaannu la yeelannay waraysi gaara oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya guud ahaan gaar ahaana doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka lagu wado in ay ka qabsanto dalka soomaaliya mooshinka ka dhanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud xidhiidhka maamulka puntland iyo dowladda federaalka canab waxay kaloo sidoo kale nooga warrantay arrimaha ku saabsan qadiyadda somalilan iyadoo weliba sheegtay in dadka reer somalilan godob laga galay haddii ay ku guulaysato xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliyana in aanay arrimaha somalilan ku degdegi doonin oo ay aad uga fiirsan doonto canab waxa kale oo ay ka hadashay wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan balse marka hore dhegeystayaal aan canab ku soo dhoweeyey shabakada wararka ee qurbajog com
waad mahadsantahay khaalid walaalo adiga iyo mataqaanaa bahda qurbajoogta diaspora com aad baan idinku mahad celinaya waa hagaag canab marka hore waxaad ka warantaa shaqadaadii inta aanaad ku dhawaaqin inaad ahayd murashax u taagan madaxtinimada dalka soomaaliya
walaalo shaqadaydu waxaan ku noolaa horta gobolka minnesota ayana waxaan ku noolahay toddoba sano wixii ka horreeyana waxaan ku noolaa gobol la yidhaahdo nashville tennessee runtii markaan minnesota imid waxaan noqday qurba joogta diasparaha kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan magaalo la yidhahdo st cloud oo u jirto magaalo madaxda sambool hal saac ayaan deganahay shaqadayduna waxyaalo badan ayaan ka shaqeeyaa waxa iigu badan waxa weeye caawinta bulshada ayaan u shaqeeyaa waxaan aas-aasay organization la yidhaahdo central minnesota somaly women and youth support oo caruurta iyo mataqaanaa dumarka lagu caawiyo ee soo gala wadanka ee qaxootiga ah waxaana ka ahay director iyo soo saarkii guddiga sare waxaan ahay dad qofka abaabulay mataqaanaa organizationkaas guryaha iyo howsinka siliga st cloud waxaan ka ahay board member commissioner oo ah guddiga guryeynta ayaan ka mid ahay isbitaalkana waan ka shaqeeyaa oo waxaan ahay turjumaan ku mataqaanaa luuqadda ingiriiska iyo luuqadda maraykanka kaga turjuma waxa ku saabsan medical terminologyga waxa la yidhaahdo marka shaqooyin badan ayaan qabtaa runtii volunteer ayaana meelo badan ka ahay intaasoo dhan ayaan qabtaa waagaag canab sida aad sheegtayba waxaad horay uga soo shaqaysay hay-ad arrimaha haweenka iyo carruurta ka shaqaysa haddaba ma jiraan wax la taaban karo ama howl qabad la taaban karo oo aad horey ugu soo qabatay haweenka iyo carruurta soomaaliyeed
haa walaalo hay-addu labadii kun iyo labayo tobankii baan as-aasnay markaan as-aasnayna waxaa jirtay baahi weyn oo ku saabsan isdhexgalka bulshada sancloud maadaama ay tuulo yar tahay magaalo cadaanku ay aada u deganaayeen intaan lagu aqoonin dadka qaxootiga ah oo tobankii sano ama dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeysay ay soomaalidu kusoo badatay marka hay-adda markaanu as-aasnay waxaanu ka bilownay shaqadayada iskuullada iskuulka ayaan la shaqaynaa district seven four twoga waxa la yidhaahdo ayaan la shaqaynaa marka waxaanu qabanaa programyo la yidhaahdo parent in action oo ku saabsan waalidiinta soomaalida iyo caruurtooda sida ay uga caqabtiri lahaayeen luuqadda ingiriiska iyaga iyo macalimiinta iyo mataqaanaa iskuulaha iyo maamulkana ay u yeelan lahaayeen mataqaanaa xidhiidh hay-addu marka arrimaha ka caawina waxaa ka mid a isku xirka bulshada dhexgelidda mataqaanaa ilmahooda iyo macalinka mataqaanaa waxyaalaha ay uga baahnaayeen macluumaadka ay uga baahnaayeen iskuullada oo loo fudaydiyo oo luuqadda soomaaliga loogu qoro sida warqadaha loogu soo diro gurigooda oo kale ku saabsan waxyaalaha iskuulaadka macaamilkiisa ah waxaa kaloo walaalo ka shaqaynaa oo kaloon iyadana wax u fududaydinaa booliiska iyo mataqaana qoladan loo yaqaano law enforcementiga loo yaqaano oo ah dhibaato weyn ka haysato soomaalida sida markay driver licenka qaadanayaan luuqadda in loo bedelo oo luuqadda ay ku qaataan intixaanka luuqadda soomaaliga maadaama aan ingiriiska aqoonin sida isku dhexgeli lahaayeen bulshadan reesan cloud iyo booliiska soomaalida iyo booliiska maadaama soomaalidu ka qabto cabsi badan booliiska waxaa kaloo walaala ka shaqeynaa maxkamadaha iyagana markii iyo qolyaha cayrta bixiya waanu caawinaa oo waxaan ka caawinaa wixii ay nooga baahdaan oo ku saabsan dadkan siday isku fahmi lahaayeen ama luqad ha noqoto sidii loogu heli lahaa mataqaana qof turjumaana ama wixii dhaqanka ah soomaalida ama cultureka ama diintooda ah waxyaala saas oo kale ah guryahana waan la shaqaynaa sidaas oo kale oo iyaga naftarkooda waxaanu kala shaqaynaa sida ay dadka soomaalida guryo u siin lahaayeen ugana una fahmi lahayn inay yihiin dad dhaqankoodu yahay uunsi inay shitaan gowrigoodaan kabaha lala soo geli karin arrimo fara badan oo noocaasa ayaanu wax ka qabanaa jaamacadaha sidoo kale waxbaanu ka caawinaa runtii meel kasta oo looga baahan yahay soomaalida dhaqankeeda ama culturekeeda ama isfahankeeda isdhexgalka bulshada ayaanu aad uga caawinaa waxaa kamid ahoo kale oon qabtay oo kamida labada kun iyo saddex iyo tobankii baan soomaaliya ku noqday hay-adayda waxay wax kasoo qabatay caruur yar oo laba boqol oo ilmo dhan oo xalano ku nool ayaanu labadii kun iyo saddex iyo tobankii xaqul ciid iyo lacagay ku ciidaan iyo mataqaanaa cunto qadadoodii waxaasoo dhanna waa hay-adaydaa samaysay marka waxyaalo fara badan baan runtii qabanay waan garta intaasoo dhan markaa waxa weeyaan intii aanaad ku dhawaaqin inaad murashax tahay ayaad qabatay waan filaya
ha walaala intaanan murashax ku dhawaaqin ayaan qabtay howlahan oo dhan waana wax ii joogtaa waan gartay in canabay goormay kugu dhalatay inaad isku soo sharaxdo xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya
walaalo horta arrinaan weligay ku taamayay ahayd balse dhiirigelinta iyo go-aan qaadashada labadii kun iyo saddex iyo tobankii markaan soomaaliya tegey ayaa waxaan soo arkay waxyaalo fara badan oo dhibaato ah oo dadka soomaaliyeed haysata isbishal caruurta iyo haweenka haysta iyo dadka waayeelka in dhala-aanta curyaamiinta oon haysanin nolol ay ku noolaadaan oo runtii baaba-ay oo dad la iloobay noqday markaan soo laabtay ayaan mataqaanaa keligay tashtay markaan tashtayna maskaxdayda waxaan go-aan ku gaaray inaan mataqaanaa dadka usoo istaago oon anigu wixii aan noloshooda ka bedeli kara aan usoo istaago hase yeeshee sanadkan baan bilaabay shaacinta aan sheegay en iri mataqaanaa midiyaha oo kale aan ka hadlay wahagaag waan gartay in canab rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in lagu doorto xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya
walaalo rajo weyn baan ka qabaa rajada weyna ka qabana waxaa weeyaan dadku way daaleen dhibaato badan baa ka dhacday soomaaliya burbur baa ka dhacay isboob baa ka dhacay hantidii dadka iyo dowladda waa la boobay ummadii soomaaliyeed waa la baabiiyey dadkii soomaaliyeed waa la kala geeyey dadkii soomaaliyeed mataqaanaa rajo ma haystaan caruurtii dhalinyaradii soomaaliyeed baday ku dhammaadeen way baaba-een qaarna saxarada ayay ku dhammaadeen dadkii soomaalidaha waayeelkaha indhala-aan dhaga-la-aan baa ku dhacday curyaamiin dhulka wada fadhiyay noqdeen xoolahoodii iyo noloshoodii iyo dowlad hanti qaada oo waxooda hantidooda dib usoo celisana waa laleeyahay hooyooyinkii soomaaliyeed oo maalin kasta ku dhimanaya mataqaanaa ilmaha ku dhimanaya oon dhakhtar haysanin oo caruurtii soomaaliyeed oon waxbarasho haysanin waxaasoo dhan ayaa jirta wadankii soomaaliya ka jirta marka way u baahan yihiin qof isbedel keena oo dadkan wax noloshooda ka bedela dadkaa wax isbedelka keenayana inaan anigu ka mid ahay weeyaan anigu hataan kolley xilka ku guulaysto waan rajaynayaa inaan mataqaanaa aan wax ka bedelo marka dadku way daaleen sidaa darteed waxaan rajaynayaa waxaanahay iftiinkii soo kacay oo usoo kacay ummadda soomaaliyeed iftiinkaas isaga aana xal baa loo helayaa xalka loo helayana aanaa wada marka rajo weyn baan ka leehay waa hagaag canab sideebaad madaxweyne ku noqon kartaa bay kula tahay oo aad ku maamuli kartaa dal in ka badan shan iyo labaatan sannadood ay colaado halakeeyeen iyadoo weliba aan filayo in muddadaas inteeda badan aad qurbaha adigu ku maqnayd
walaalo waxaan ku maamuli karaa dhulkanaan imaanay ee wadamadanaan usoo haajirnay ee qaxootigu ku imaanay waxaanu ka baranay maamul iyo management waxaanu aragnay dad xuquuqdoodu siban tahay kan hadda wadanka soo galay iyo kii wadanka ku dhashay iyo kii aabihii iyo awowgii iyo awowgii saddexaad ku dhasheen inay isku xuquuq yihiin sharcigu inuu dadka ay u siman yihiin waxaanu aragnay wadan ay jirto kala dambayn waxaanu aragnay wadan ay mataqaanaa qofkii dhibaataysan la caawinayo waxaanu aragnay dhakhtar isbitaal qofku hadduu xanuunsado markiiba loola cararayo la weydiinaynin lacag iyadoo waktigaa iyada haddii uusan kaan caafimaad lahaynna lacagta lagu soo dallacanay balse bukaanka isagaa la daweynayo marka wadan noocaasa maadaama aan ku noolahay laakiin carab laakiin carab taasi soomaaliya kama jirto soo lama odhan karo way way ka jiri doontaa anigaa geynaya aniga khibradan iyo khibradan aan leehay soomaaliya waan geynayaa musharaxiinta ama dadka laga doorto soomaaliya boqolkiiba sagaashan iyo shan qurba joog weeyaan waa dad qurbaha ka yimid ama wadamada dariskaa ka yimaadaan ama meelahan aan anagu joognaa ka yimaadaan sidaa darteed micnaheeda caqabad kuma noqonayso qofku inuu maamuli waayo soomaaliya soomaaliya waxay u baahan tahay waa management managementadii iyo ismaamulkii bay ka halowday maadaama in hogaan dhab ah oo saxa oo soomaaliya oo muwaadina oo dadka noloshooda iyo nifsadooda ka fikiraya oo carruurta dhammaanaysa ka fikiraysa oo hooyooyinka soomaaliyeed ka fikiraysa uusan jirin oo jiraan niman jeebkooda u shaqaystayaala oonsan dan iyo heello ka lahayn waddanka marka maxaa diidaya qof qurbaha ka yimid oo mutacallima oo bartay nolosha bini'aadanka sida loo kabo inay doortaan oo madaxweyne u noqdo oo uu maamulo maxay ku maxay see loo diidi karaa ama seesaan micnaha see loo maamuli kari waaye laakiin canabey way adag tahay baan filaya adigoo garanaya dhanka dhaqanka soomaalida inay gabadh xil qabato dad soomaaliyeed saa taa ma ogsantahay ma ku baraarugsan tahay adigu
dhaqanku aan horta kaaga khaalid aan wax yar arrintaa taataabto wax dhaqan oo horta diidaya gabadh inay maamusho ma jirto iminkaba annagaa maamulo soomaaliya soomaaliya markii qurbihii markii uu labadii dagaalkii sokeeye dhacay soomaal dumar soomaaliyeed baa maamulayay dumar soomaaliyeed baa u gurmaday dumar soomaaliyeed baa caalamka oga oga yeedhay oo yidhi ha loo yeedho dadka iyaga ha lasoo qaado ha qaxooti ha loo codsado dumar soomaaliyeed baa dahabkooda u fura habeen iyo maalin dumar soomaaliyeed baa hadday abaar noqoto iyo meel kastaba dumar soomaaliyeed baa samato bixiya markaa sidaa darteed markii aanu baadiyaha dadku ay joogeen hooyada ayaa xoolaha rari jirtay awta rari jirtay guriga dhaqi jirtay dhari jirtay dhali jirtay xoolaha ninku ilmaha gee unbu soo lisi jiray meelihiisu ayuu fadhi ku dururku ogowna maamulka hooyada ayaa ka timaadaa guriga aas-aaskiisa hooyada ayaa ka timaadaa sidaa darteed waxaanu hadda ogaanay oona noo soo baxday maadaama labaatan iyo shan sano waddanku uu burbursan yahay dumarku inay yihiin doorka wax ka bedeli doona siyaasadda soomaaliya waktigan xaararkay hadda la taagan yahay waan gartay canabey dhowaanahanba waxaa soo ifbaxayey oo soo badanayey haween badan oo soomaaliyeed oo soo taagaya xilka murashaxnimada dalka soomaaliya waa sanadda labada kun iyo lix iyo tobanka idinka ka haween ahaan intiina isa soo sharaxaysa ee xilkan isku soo taagtay ma iska warqabtaan
horta gabdho soomaaliyeed inay xilka usoo istaagaan oo isa soo sharaxaan waa wax aad loogu farxo anigu ujeedadaydii waxay ahayd haddii aanan anu madaxweyne noqonin inay soo baxaan dumar soomaaliyeed oo b h d holder oo wada dhakhaatiir oo wada barofesora oo guryahooda fadhiya oo mataqaanaa la cabsaday oo nimanka hor soomaaliyeed soo hor istaagi waaye oo isle ama nimanka ina dooran waayeen ama ina dilaan kuwaasaa horta waxaan u ahaa hormuud sidaa darteed aad baan ugu faraxsana horta gabdho soomaaliya inay isa soo sharaxaan waana waxaan raadinaya hal iyo laba iyo saddex inay maahaan waxaan rabaa inay sodomeeyo isa soo sharaxaan oo ragga aan ku cidhiirino kuraasta ay u hordayaan sababtay tahay raggu xal way keeni waayeen waddanka iyagina way burburiyeen dadka iyagina way iibsadeen dalka iyagina way iibsadeen sidaa darteed anugu waxaan xidhiir la leeyahay gabdhaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan xidhiir dumarnimaa naga dhexaysa laakiin xidhiir mataqaanaa siyaasadda aanu hadda u sharaxana u wada taaganahay nagama dhexayso micnona ma sheegayso inaan taa arrintaa ka wada hadalno balse waan ku faraxsanahay oo waan soo dhaweynayaa oo waan waan la talanjigalaynayaa oo anigu cilmigayga iyo khibradayga iyo waxaan anigu anu caab ahaan aan keeni karaa ayaa loo soo horstaagayaa marka walaal arrintaa waa arrin lagu farxay aad baan ugu farxay waana soo dhaweynayaa waan gartay canabey dhowaanahanba baarlamaanka soomaaliya dhowaan baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumadduba waxay sheegeen in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aanay soomaaliya ka dhici karin doorasho cod iyo qof cod qof iyo cod ah iyadoo geesta kalena baarlamaanka soomaaliya ay bilaabeen mooshin xilka lagaga qaadayo madaxweyne xasan sheekh haddaba sideed u aragta arrimahaasi hadda soomaaliya ka soconaya ma laga yaabaa in ay dhaawac ku keento murashaxnimadaada gaar ahaan tan doorashada ee sheegaysa in aanay dhici karin doorasho qof iyo cod ah
runtii horta arrintaa khaalid waa arrin laga noxo aad iyo aad arrin looga naxo weeyaan waa mugdi lagu hayay ummadda soomaaliyeed dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay waa jid ay caadaysteen ummadda soomaaliyeed inay rag ummadda soomaaliyeed ragga soomaaliyeed ee baarlamaanka ku jira iyo kuwa madaxdaaba inay ummadda soomaaliyeed indhala-aan ka dhigaan waa waxay raadinayaan weligood waana waxay rabaan inay ku wadaan annagu ka yeeli mayno haddaan nahay dumarka soomaaliyeed haddaanu nahay dhallinyarada soomaaliyeed annaga weyla waxa dhibaataysan annagu ka yeelima beesha caalamkana waxaan u soo jeedinaynaa inaysan arrintan arrin saxa ahayn waxaa lagu heshiiyey oo madaxweynaha xasan sheekh markii la dooranayo lagu heshiiyey oo beesha caalamka ay markhaati ka tahay oo lagu wada saxiixay inay dhacdo doorashada oo labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho xalaala dhacdo wixii oo dhan waa la marin habaabiyey hantidii ummadda soomaaliyeed waa la kufsaday ummadda soomaaliyeed wixii xoolo la siinayey waxba lagagama qaban oo isbitaallo lama dhisin oo iskuullo lama dhisin oo waddankii nabadgelyadiisa dib looma soo habaynin marka kama yeeli mayno waxa ay wataan haddiise odayaasha soomaaliyeed ee noo ah xilka noo haya ee mataqaana ummadda soomaaliyeed sharcigeeda hogaaminaya ay waxa ku dhaqmayaan midaanu ka yeelayna maaha mid ay soconaysana maaha hadday rabaan madaxweyne ha ridaan hadday doonayaan hadday rabaan ha haystaan laakiin annagu haddaana dumarka soomaaliyeed waanu u taagannahay inay dhacdo doorashadu hadday dhici weydana hab kale ayay ku dhacaysa haddii aysan labada kun iyo lix iyo toban dhici weydana labaatanka insha allah labada kun iyo labaatanka waxaan rajaynayna oo u istaagayna oo u dhabar adkayna oo ummadda caalamka iyo adduunka oo dhan u sheegayna soomaaliya inay ka dhacdo doorasho xaq ah se waxba ima yeelayso waxna ima yeelayso waxna igama reebayso mar walbaba waan taaganahay ujeedaduna maaha anigu inaan madaxweyne noqdo anigu ummadda soomaaliyeed baan usoo baxay u taaganahay waxaana ballan igu ah inaan adduunka caalamka meel walba istaago oo tuso ummadda soomaaliyeed inay u baahan yihiin hoggaan saxa oo dhab oo ay codkooda ku doortaan laakiin canabe haddii lagu noqdo sida imakaba ay u socotay u eg tahay in doorashadii lagu soo dooran jiray madaxweynuhu ay baarlamaanku soo dooran jireen een, ee, ee, qol dhexdii lagu dooran jiray taas ma ka qayb gelaysa doorashada noocaasa
Een, doorasho een, siyaasad wadata oo laysxadayo oo corruption anigu kama qayb gelaya laakiin anigu miiska waan istaagaya anigu ma harayo miiska waan istaagaya caalamkaan tusaya inaan ahay qof muwaadina oo xaq u leh in la doorto dadkayga ayaan tusaya inaan ahay adeego iyaga u adeegayo oo rabo in noloshooda wax ka bedelo marka luqluq wax lagu dooranaya anigu ma gelaya laakiin waan taaganahay doorashada waa ku jira ciddii la rabo luqluqa lagu- ha lagula galo haddii la rabo laakiin anigu waan u taaganahay xilkan waan gartay canab arrin kalaa jirto oo waxaad adigu horay u tidhi waxaan doonayaa in aan dalkayga u geeriyoodo heedu ay tahay inay jiraan dad aad ka cabsanayso ama aad kaaga takhallusaya adiga dadkaasi waa ayaba may- waa ay dadka adiga sida gaarkaa kuu bartilmaameysanaya ee aad leedahay een, aad cabsida ka muujisay
Een, khaalid walaale waa su-aal wanaagsan anigu hadda qof een, ila daba taagan qori ma jirto oon hadda ka baqayo balse siyaasadda soomaaliya oo dhan ayaa argagixiso socoto ah Een, s- waad og tahay ummadda soomaaliyeed sidii loo ugaarsaday waad og tahay ummadda soomaaliyeed halyeeyadii waxa uda aqoon-yahanadii fanaaniintii mataqaanaa dadkii khubrad ahaa ee wax garanayay intii u dhaqaaqaysa soomaaliya oo dhan in la laayay waa dad cadow ah oo ka faa'iidaysta ummadda soomaaliyeed dhiigooda ayaa jira oo soomaaliya jooga dadkaas ayagaa ana qof aan farta ku fiiqaya ma jiraan balse waa dad aan haysanin dowlad saxa oo hogaamisa maadaama dowlad fiican oo wanaagsan oo xaqa ku taagan oo cadaaladda ku shaqaynaysa oo diinta islaamka dib ugu dadka ugu soo celinaysa oo dadkii diinta u sheegaysa oo dadkii masaakiinta caawinaysa ogow diinta lagu sheegayo waa nasiixo haddii aad ummadaada u nasiixayso u naxdo oo wax u qabato diinta lagu sheegayo waa intaa sidaa darteed waxaan u arkaa anigu inay jirin dad mataqaanaa soomaaliya een madax soomaaliyeed oo dadka soomaaliya xaqabtiraysa inaysan jirin marka cadow badan baan yeelanay cadowgaas cid uu yahay lama yaqaana ilaa iyo hadda magac ayay ku sheegayaan waa al-shabaab waa alqaacida waa alkan bay ku leeyihiin laakiin anigu magac magac uma nisbaynayo waxaan u nisbaynayaa inay tahay ummaddu inay waayeen hogaan dhab ah oo soomaaliyeed oo xaqa oo dadka islaamka ee soomaalida hagaajiyo oo nanaamkooda kor u soo qaada sidaa darteed anigu markaan lahaa mataqaanaa waan u dhimanayaa waddankayga waxaan ka wadaa micnaha istaaga aan usoo istaagay waddankayga haddii la ii dilo oo dad ay isku dayaan naftayda inay ii qoonsadaan because ama xil darteed igu dilaan ama ay igu dilaan diin iyo waxaan loo joogina yidhahdaan qofkaas waan ku janno tegaynaa noocaasaan ka wadaa diyaar baana u ahay naftayduna marbay dhiman dee qof laba jeer dhimanayana adduunka ma jiro sidaa darteed hamigayga iyo rajadaydaa ka weyn dhimashadaan anigu dhimanayo waxaa aniga ii muuqda ummadda soomaaliyeed in la mideeyo oo geed hoostii la fadhiisto waxaa aniga ii muuqda ummadda soomaaliyeed inay xaq u leeyihiin inay kafeteriga wada fadhiistaan wada caweeyaan wada baararka fadhiistaan kafey wada cabaan oo walaalo wada noqdaan inay wada wax wada cunaan cabsina aysan muujinaynin nin gaari wata iyo nin xabad wata inuusan qarxinaynin anigu waxaasoo dhan baa ii muuqda waxaa ii muuqda futureka soomaaliya caruurtayada inay waxbarasho helaan oo ay dhakhaatiir noqdaan oo injiirna noqdaan anigu waxaa ii muuqda ummadda soomaaliyeed oo la heshiisiiyey oo gobol kasta oo soomaaliya cadaalad lagu maamulo oo dakhliga wadanka soo galo lagu cadaaladoobo oo si cadaalada loogu tamafaro anigu waxaasoo dhan baa ii muuqda marka sidaa darteed dhimashada iima muuqato kama fikirayo bis waktigan iyadaa la joogo waan gartay in geesta kale in canabey xidhiidhka ka dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya intiisa badan ma ahayn mid wanaagsan ilaa haddadan waxaan ognahay inuu jiro khilaaf u dhexeeya puntland iyo federaalka haddaba ma is leedahay adigu khilaafaadkaas inta badan soo noqnoqday waad u maaro heli kartaa haddii aad ku guulaysato doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya
een khaalid walaalahaa anigu rajo weyn baan leehay anigu waxaan wada sidaydaba waa nastiixo nastiixaduna waa sidaan hore kuugu sheego waxaan ku idhi ummadda soomaaliyeed cadaalad bay u baahan yihiin gobol kasta degmo kasta oy degan yihiin cadaalad bay rabaan cadaaladii haddii la helo dadku way midoobi waana heshiin puntland iyo somalilan iyo jubbaland iyo gobolada kale ee gobolada dhexe iyo waxaa hadda kulli wada doonaya inay meel gooni u go-aan kulligood sidooday ku joogayaan laakiin dowlad soomaaliyeed oo qaran ah oo waxaa dhici doonta ismaamusho dowladdeyduna waxay samaynaysaa inay dadka u fidiso mataqaanaa heshiis daba oo walaaltinimo ah oo geed hoostii la fadhiisto oo la heshiisiiyo oo la baabiiyo dhiiggii ku daatay waddanka la dhaco oo layska dhigo ummad hadda dhalatay oo nadiifa oo soomaaliyeed oo weligeed soomaalidu way islayn jireen oo diyay kala qaadan jireen oo mag bay kala qaadan jireen oo colaadu weligeed way jiri jirtay labaatan iyo shanta sano ka hor bay jirtay xoolahay kala dhici jireen soomaalidu intay isku soo duusho way kala mag qaadan jireen wayna heshiin jireen sidaa darteed waxaan leeyahay xal buuxda ayaad u helaysaa adugu haddaad madaxweyne noqoto canab ahaan xal baad u helaysaa waayo anugu waxaan aaminsanaya aabbahay wuxuu ahaa nin dadka dhexdhexaadiya dhexdhexaadiskii aabbahay waana ka qaatay dhaxal baan ka qaatay ilaa iyo haddana halkan baanu ku samaynaa maraykankaanu ku samaynaa dadka inaan dhexdhexaadino labadii qofa isku dhacda ama boolis ha noqdo iyo soomaali kale ama ha noqdo qof macalina iyo soomaali dhexdhexaadin baanu u samaynaa marka ummadda soomaaliyeed dhexdhexaadin bay u baahan tahay puntland iyo soomaaliya waa dad walaala oo soomaali ah wax ka dhexeeya ma jiro waa laba gobol ama waa gobolka banaadir ama waa gobolka mataqaanaa ii sheeg garowe waxaasoo dhan waa la heshiisiinayaa sababtay tan waxay isku haystaan waa cadaalad darro cadaalad darradana way baaba'aysaa insha allah waan gartay marwe canab somalilan iyadu waxa ay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ku dhawaaqday inay soomaaliya inteeda kale ka goday iyadoo markaasi ku dhawaaqday jamhuuriyadda somalilan haddaba arrimaha somalilan maxaa qorshe ah oo kaaga yaalla iyadoo weliba aan ognahay in wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan inuu hakad galay ma laga yaabaa in aad weji cusub aad furto oo aad arrimaha somalilan il gaara ku egto waa haddiiba madaxweynaha soomaaliya lagu doortee
haa walaalo somalilan waa dad soomaali oo walaalaheena laakiin godob baa laga galay waan kuugu celinayaa mar kale walaalaheen godob baa laga galay somalilan godob baa laga galay godobkii laga galayna nin soomaali ah oo soomaaliya madaxweyne ka noqday oo yiri ma jirto war walaalayaalow walaalaheen baad ahayneen dhibkan iyo waxaan inii geysanay war wixii ah waa idinka xaalmarinaynaa walaalaanu nahay waxa waddanka soo gala waa xaq baan u wada leenahay waa idin aqoonsanaynaa soo gala walaalaheen baa tihiine nala qaybsada waxa aan hayno nin soomaali oo yidhi ma jira ilaahi hadda sidaa daraaddeed anigu waxa siyaasaddeeda waxay kaga duwan tahay saan hore kuugu sheegay somalilan waxay ka mid tahay dadka aan odhan doono geedka hoostiisaanu ku heshiinaynaa wixii dhacayna waan dhaqayna waan baabiinaynaa godobtii laydinka galayna soomaali waa iswada laysay oo qabiil aan isdilin ma jirto kan ugu yar baa laga dilay toban qof ama labaatan qof soomaaliya waa iscuntay balaaya ka faa'iidaysatay oo waa shaydaan balaadi ka faa'iidaysatay dee shaydaankii walaala farahaanu ku qabanaynaa waanu isku xirxiraynaa waanu midoobaynaa xal baana loo heli somalilan waa dad walaalaheena dadaan kala maarana maaha dad aan waddan kala gu'i karna maaha laakiin imika iyada ah somalilan anugu faraha lama gelayo waxaan u baahanahay horta inaan soomaaliya soo mideeyo koonfurta soomaaliya soo dejiyo nabadgelyo ka dhigo marka aan nabadgelyo kasoo dhigo somalilan waanu iman goodka hoostiisaanu ku wada hadlaynaa wax khilaafoo dhici doonana ma jirto walaaltinimaa ku heshiin doonaa waan gartay ugu dambayntii marwe canab waxaad tahay haweenidii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee isku soo sharaxda xilka madaxtinimeed dalka soomaaliya maxay tahay fariinta shacabka aad xilka ka rabto aad u gudbinayso adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ay ku siisay qurbajoog com
walaalo qurbajoog com aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahay ka sokow ilaahay bay mahad u sugnaatay idinkana waa inii mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed fariin ayaan rabaa inaan u diro fariintaasoo ah fariin ka soo go'day qalbigayga iyo niyaddayda anugu waxaan ahay qof soomaali ah oo oo daacada oo dhabin ummadda soomaaliyeed inay dhibaato iyo khilaaf dambe ku dhacdo waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed inay iloobaan dhibaatadii soo martay waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed ilmaha sabiga ayee hadda hooyadii dhashay oo kale inaan noqonno oo dad dhashay oo cusub inaan noqonno waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed anigu sagaal bilood baa laygu dhalay khaalid adugu sagaal baa lagu dhalay hooyadaa magac bay kuu bixisay aabbaha iyo hooyadaa way kuu wanqaleen ayagana sidoo kale waxaanu ku kala dheernahay ma jirto khaalid waxay igaga dheer tahay oo keliya oo aniga aad igaga sarrayn kartaa waa haddaa tahay qof ilaahay xaggiisa igaga sarreeya oo mataqaana ilaahay xaggiisa iiga caabud badan oo jannada iiga dhow khaalid waxa kaleed igu dhaafi karta waxay tahay waxbarashada aad soo baratay haddaad tahay nin siyaasi ama macallina ama ama dhakhtara oon anigu intaa haysanin walaal intaasaad igaga sarraysaa laakiin qabiil iyo qurun iyo mataqaanaa wax kale oo ku kala sarrayna ma jirto qabiilku meeshiisu yaalayaa qabyaaladan baabiinaynaa qabyaalad qaran noqon mayso oo waa tan sida noo gashay labaatan iyo san shan sannadood ayaanu ugaadhnahay ilmaha iyagii dhammaadeen dhallinyarada iyadii ku dhammaatay badda qaar argagixiso loo isticmaalay dadka iyaga waayeelkaa habaartamaya habaarkii ummadeenna ayaa nugu dhacday dadkeenna geeriyoonaya habaarkoodaa nugu dhacay kuwa dhiigooda la daadinaya habaarkoodaa nugu dhacay marka waxaa leehay ummadda soomaaliyeed ilaahay baan idinku dhaarsheey ummad soomaaliyeed oo diin buuxda haysataa tihiin wax alla wax idinka maqan male wadankiina dakhliga yaalla wallaahi haddaad idinku soo saarataan ood ku heshisaan waa idinku filan yahay walaalayaalo ilaahay baa idinku dhaariye isku soo noqda oo iska daaya shisheeya kalkaaliska oo iska daaya dadkan inii inii kala baramaya oo iska daaya xoolo jeclaysiga oo iska daaya adduunyanadan aad jeclaysanaysaan oo nin walbaba waxaad ogaataa maalinta qiyaamaha waxaa lagu weydiin walow carruurtaadana allah halkaa dhigo qofka aad mas-uulka ka tahay war ilaahay ka baqa oo aan miiska iskugu soo laabanno anigaa idiin soo haray walaashiin baan ahay caanab maxamed daahir baa laydhahaa waxaan ahay muwaadin raba inuu ummadda soomaaliyeed cadaalad iyo midnimo iyo horumar u soo jeediyo waana keeni oo taa nadar baan ilaahay la galay anigu wax gaara ma doonayo xoolo iyo adduunyo kalena ma rabo magacna ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan noqdo halyeygii u soo baxay ummadda soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaad si cadaalada oo cadaaladnimo ah aad ii doorataan oona qabiilla igu dooranin xoolana igu dooranin wax kalena inu igu raacin laakiin aad soomaalinimo igu doorataan iguna soo dhoweysaan intaasaa idinka codsanaya waadna mahadsantihiin waa hagaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd canab maxamed daahir oo ah haweenaydii ugu horreysay ee soomaaliyeed oo isku soo sharaxda xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya doorashada lagu wado inay ka qabsanto sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka halkaasi waraysigana waxaa idiin qaaday oo idla socodsiinaya anigoo ah khaalid ismaaciil fodhaadhi tan iyo kulan kale dhammaantii dhammaantiin nabadgelyo